فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barnaamijka dhuuxa wareysyada caawa waxaad ku maqli doontaan dhegaystayaal beesha xawaadle oo xoolo sahay ah gaarsiisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan beere yabaal aagga buula burde waxaad maqli doontaan madaxda odayaasha dhaqanka ee hiiraan iyo waaliga gobolka oo ka hadal jeediyey goobta wareejinta munaasabadda barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan oo kale cabdi qaybdiid oo ka mid ah xildhibaanada ahna hogaamiyey saameyn ku dhex leh dowladda federaalka oo si kulul uga hadlay dhulboobka xasan sheekh quusna ka muujiyey dowladda federaalka sii jiritaankeeda maxaad kala socotaan heerka waxbarashada ee degmada jamaame waxaan xog idinka siin doonnaa nashaadaadka waxbarasho ee magaalada inta uu socdo barnaamijka waxaan ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag marka hore dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waad mahadsan tahay maxamed warbaahinta caalamka ayaa hadal haysa weerar lagu soo qabtay shan mas-uuloo la shaqaynaya dowladda kenya saxaafadda caalamka gaar ahaan kuwa reer galbeedka ayaa falanqeyn iyo isdultaag ku sameynaya howlgalkii fariidka ahaa ee ciidamo si gaara u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo qabteen shan mas-uul oo ka tirsan maamulka dowladda kenya ugu magacaaban gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda oo hogaamiya william ruto kuwaasoo lagu soo qabtay deegaanka haruzuki oo ah deegaan u dhexeeya degmada ceelqaalow iyo magaalada warguduuda ee gobolka mandheera warbaahinta noocyadeeda kala duwan ayaa maanta idil tabinaysa howlgalkan wakaaladaha iyo wargeysyada wax ka qoray waxaa ka mid ah royters wall street journal the guardian wakaalada wararka ee faransa bress kuwaasoo hal tub isla raacay taas oo ah inay sii kobocday awoodda militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo hal tub isla raacay taasoo inay sii kobacday awoodda militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kalena jihaaska amniga al-shabaab uu yahay mid kobac ballaaran samaynaya siday warka u dhigeen marba marka xigta warbaahinta ka howlgasha gudaha wadanka kenya ayaa ah kuwa ugu badan oo ilaayo xilligan ee caawa tabinaya ama ka hadlaya howlgalkan waxayna dhankooda sheegeen in dalka kenya ay joogaan uu halis ugu jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab siyaasiyiinta kenyaatiga ah oo laga wareystay howlgalkan lagu soo qabtay shanta xubnood ee ka tirsan maamulka gobolka mandheera ayaa tilmaamay inay dareemayaan welwel iyo qoobgariir xoogan taas oo ay ula jeedaan inay iyagana sidan oo kale ugu dhacaan iyagoo maxaabiis ah gacanta xarakada al-shabaab walaaca ugu badan ay qabaan siyaasiyiinta kenyaatiga ayaa ah in weerar toosa ay ka dhacaan gudaha magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya sida howlgaladii qimaasiga ahaa ee westigate moll iyo fortin riverside oo dagaalyahano si gaara u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gudaha ugu daateen halkaasna oo dowladda kenya lagu gaarsiiyey khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed sidoo kalena ay aada u sugaan amniga dadka dalxiisayaasha ah ee ka imaanaya waddamada reer galbeedka kuwaasoo ilaayo iminka warbaahinta xog intaan ka badan aysan faafin oo meel jaani cirib dhigan ilaayo iminkaan loogeyn kuwaasoo markii la qabana ay saarnaayeen gaari nooca raaxada ah dad sidiitamey kor u dhaafay ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday xasuuqyo ka dhacay south suudan dabley aada u hubaysan ayaa weeraro bahalnimo ah waxay ka geysteen gudaha waddanka south suudan waxaana arrintaani ka dambeysay xabtooyada xoolaha oo ah waxa uu dalkaasi la dadaalo dhacay oo ah faqriga iyo dhaqaale xumada koox hubaysan oon la garanayn heebtooda waxay yihiin ayaa weerar culus u qaaday xorodhaqato ku sugnaa koonfurta bariga dalkaas halkaasoo ay ku dileen shan iyo soddon qof halka ay ku dhaawacmeen lix iyo afartan kale sida ay sheegayaan wararkaan helayno sida uu hogaamiye maxalli ah u sheegay wakaaladda wararkaee royters weeraradan salka ku hayo xoolaha ayaa sababta ugu weyn ee keentay colaadda soo noqotay ee u dhexaysa qowmiyadaha ku nool dalkaas iyadoona uu dalka hubka ku faafay kadib tobannaan sano uu dagaal ku jiray nicholas haysom oo ah madaxa howlgallada qaramada midoobay ee koonfurta suudaan rabshadaha u dhexeeya xoololeyda iyo beeraleyda dalka suudaan ayaa walaac ka muujiyeysay korarka rabshadaha u dhexeeya xoololeyda iyo beeraleyda dagaa gudaha waddankaas dagaalka sokeeye ee ka dhacaya koonfurta suudaan tan iyo intii u dhexaysay labada kun saddex iyo tobankii ilaa iyo labada kun sideed iyo tobankii waxaa ku dhintay boqolaal kun oo qof inkastoo markii dambe ay dib u soo laabatay nabadii u dhexaysay dhinacyada diriirta u dhexaysay haddana waxaa weli socday iskohorimaadyo u dhexeeya kooxo hubaysan dalka koonfurta suudaan ayaa waxaa la asaasay sanadkii labada kun koob iyo tobankii kadib markii uu ka go-ay dalweynaha suudaan oo haatan uu ka aloolsan yahay dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka r s f iyo ciidamada militariga dowladda suudaan waxaana caasimadiisa hadda tahay jubba oo ah midda ugu weyn ee magaalooyinka ku yaala dalkaas maamulka jubbaland ayaa qayladhaan xoogan ka muujiyay howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sii xoogaysanaya yuusuf dhuumaal oo ah wasiirka amniga ee maamulka la baxay jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday inuu faraha ka baxay amniga deegaanada uu maamulkooda kaga sugan yahay gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya waxa uu sheegay dhuumaal in haddii ay yihiin mas-uuliyiinta maamulkooda aysan awoodin in safar dhulka ku tagaan deegaanada ay ka joogaan gobolka gedo iyagoo ka cabsanaya inay bartanka ka istaagaan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaasna waxyeelo kasoo gaarto ama gacanta lagu dhigo yuusuf dhuumaal ayaa si gaara usoo qaatay howlgallo qaraxyo ah oo dhowaan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada beled xaawo oo lagu dilay labadii guddoomiye ku-xigeen ee degmadaasi iyo askar kale warka kasoo baxay yuusuf dhuumaal wasiirka amniga ee maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa muujinaya baqdiinta iyo welwelka ay ka qabaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si firfircoon uga howlgalo gobolka gedo gaar ahaan degmooyinka ay ka mid yihiin beled xaawo qayladhaanta mas-uuliyiintan ayaa imaanaysa xilli ay sii xoogaysteen weerarada isugu jira dagaalada tooska iyo qaraxyada ay maalmihii lasoo dhaafay ay fulinayeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka dhacay qaybo badan oo ka mid a gobolka gedo toddobaadii kore ee heed markii qarax dagaalyahanada al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada beled xaawo lagu dilay shan askari oo ay ku jiraan guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee maamulka degmada beled xaawo in ka badan laba boqol oo ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeymo ka dhacay dalka suudaan wararka ka imaanaya dalka suudaan ee dhaca qaaradda afrika ayaa ku waramaya in lix iyo konton ruux ay ku dhinteen boqol sideed iyo konton qof kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii madaafiic iyo duqeymo dhanka cirkaa lagu asqeeyey suuq mashquul badan oo lagu gado khudaarta oo u dhow caasimada khartuum ee dalka suudaan waxaa loogu yeer dhakhaatiirta xuduud aan lahayn m s f iyo maamulka suudaan ayaa sheegay in maleeshiyaadka imaaraadku taageero ee lagu magacaabo dacmu sariic ama r s f ay mas-uul ka ahaayeen weeraradan oo dhowaan ka dhacay suuq ku yaala magaalada umudurmaan ee galbeedka webiga niil sidoo kale goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ayaa shaac ka qaaday in madaafiicda ay kasoo dhaceen galbeedka umudurmaan halkaasoo ay weli gacanta ku hayaan maleeshiyaadka arxanlaawayaasha ee r s f waxaana duqeymahaasi ay ka qayb qaadanayaan diyaaradaha dagaalka ee maleeshiyaadka r s f mid ka mid a dadka deegaanka koonfurta umudurmaan oo magaciisa laga qariyay warbaahinta ayaa wakaalada wararka f b u sheegay in maleeshiyaadka r s f halmar gantaalo iyo madaafiic kusoo weerareen wadooyinka waaweyn ee magaalada wuxuuna yidhi ninkan u warramay wakaalada wararka f b oo magaciisa loo qariyay sababa amni madaafiicdu waxay ku dhaceen bartamaha suuqa khudaarta waana sababta dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ay u badan yihiin sidaas waxaa yidhi mid ka mid a dadka alle ka badbaadiyay weerarada khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay waddanka suudaan ayna fuliyeen maleeshiyaadka r s f siday warbaahinta maxalliga ah u sheegeen ururka dhakhaatiirta suudaan nin lagu magacaabo khaalid al ciisar oo ka mid a dowladda suudaan in weeraradaasi ay geesteen r s f ay geesteen burbur aada u xoogan oo lixaad leh wararku waxay intaas ku dirayeen in duqeyntan ay gubasho xoogan u geystay cisbitaalka agdhowa halkaasi kaasoo ay buuxdhaafiyeen bukaano fara badan oo kusoo dhaawacmay duqeynta weerarkan ayaa imaanaya maalin kadib markii maxamed xamdaan doqlo oo ah taliyaha maleeshiyaadka uu taageero imaaraadka ee lagu magacaabo dacmu sariic uu ballan qaaday inuu dib ula wareegi doono caasimada waddanka suudaan militariga suudaan ayaa dib u qabsaday saldhigyo dhowr ah oo ku yeela khartuum bishii lasoo dhaafay oo ay ku jiraan taliska guud ee bartamaha magaalada taliska ciidanka asluubta iyo xarunta ciidamada sirdoonka oo kaabiga ku haysa magaalada khartuum baxri dhegeystayaal caawa intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaan dib idinkuga celiyo barnaamijka dhuuxa waraysyada iyo inta kaarsan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha hore ee barnaamijka ayaan sii tallaabsanaynaa beesha xawaadle ayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha aagga beere yabaal waxay gaarsiisay hadiyado iyo sahay xoolo ah gaar ahaan geel naqiib cabdiraxmaan xiiri barre oo ah naqiibka xawaadle ayaa hadiyada ku wareejiyey waalig wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abuunabahaan الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan joognaa galabta meel la yidhaahdo beere yabaal oo u jirto buurabarde labaatan kilomitir dhanka kaleetana halgan u jirto labaatan kilomitir oo kale oo kala barto labadaas degmo odayaasha iyo aniguba waxaan meesha u nimid laba arrimood kow arrintan u nimid waxa waaye geelan gadaasheeda ka olol oo meesha taagtaagan in lagu weyre- wareejiyo mujaahidiinta ama ragga u dhabar dhigay doqomada murtadiinta iyo ilmahay soo qaldeen ragga la tacaalay ee u dhabar dhigay inay maalin dubtaan ama laba beri dubtaan gacantooda mahane waa hungul horaad baa la yidhahdaa taas waa u yimideen waxa kale u yimaadeen ragga meesha ku go'ay maal horey qayb duugeen qaybtii labaad wixii meesha ku haray hadda inay baarbaaraan ee duugaan ilaa dadku waa ilmo lasoo qalday u badan yihiin ee si baan isugu xiran isugu tallaabannahay inay duugaan bay u yimideen ta kale waxaan rabaa anu galabta saddex qodob inaan ka hadlo anigoo ah naqiibka meesha xawaale xaaji cabdiraxmaan xiire barre awalan waxaan rabaa inaan la hadlo nimanka culummada xawaale culummada xawaale waxaan leeyahay wiilishu kaan la hadasha waxay ku leeyihin di- culummada noo sheegtay culummada noo sheegtay leeyihin war culummada xawaale kitaabka ka hadal siyaano iyo sunnada siirada ha fiiriyaano ilaahay qof waxaa diin waxaan diin hadaa qofka diin uga dhigto oo u sheegto dembigoog wala adaa iskale dadkii dhintay in muqkuri mid loo qaaday maxaas mid loo qaaday raqsa mid loo qaaday aboori mid lagu duugaa mid tardlo wa dad saas meydkiisa baa loo kala dheerayna ma dadkaasa wax isu ah ma dadkaasa isku meel ka yimi ma dadkaasa isku si loo mamada war ilaahay ka badan dagaal waa arki jirteen laakiin kanu kanu maaha war kanu waa dagaal diiniya dagaal ilaahay waa kanu waxaan leeyihi diinta ninkala dirira dad dharkiisa dadkaa waraabi haddana nin baa wuxuu yidhi waxaan arkay boqol halaad oo toban u socota waxaana arko yidhi toban halaad oo boqol u socota war ma waxaad ka rabtaan cidda nin cid boqol ahayd oo toban u socota baa ka rabtaan war ilaahay ka baqa war waxaa isku helan war soomaalida la noolaataana rabtaan in la jirtaana rabtaan in la kafsataana rabtaan war sambalosa afkiisa wuxuu ku yidhi anu hadda caayi maayo sambalosi cali jeebto haddaan la caayo ayagaan la fac noqonayaa wuxuu ku yidhi dadku waxay galeen dagaalanka ahayn dadku waxay daga- galeen dagaalan aqoon asaaba yiriba waa idila hadlay maalin mau qabday saddex muxuu ahaa lagu eeyo maalin hore heeshan annaga idin baahnayn maanta adinkaa noo baahna kaarkii baa idinka gubnay aan idinka cawno shabaab idinku diray war intaasoo jeero idin baq wuxuu idin leeyahay cawaan baa tii beer ma lihidin ganacsi ma lihidin shabaab inaad la dirtiin oo diinta la dirtiin bisaad war ka taqaaniin ayadaa gebinooda war waa idila hadlo waa idin aqliyeen maqaasano oo xisaabtama oo soomaali meesha u jeesatu jeesa oo diin iyo ilaahay hala dirina war ilaahay laguma aado war waxaan dagaal ahliye maahan waa dagaal diineed waa kitaabka hala dirinaa oo ayaan dalkiina dadka u harin intaasaan idin leehay in yaroo kale haddaan ku daro ugaaska waxaan leehay ugaasoo annagaa ku dooranay waa lagu xilay ugaasaa kaa dhiganaynin waa isku kaa halaynayni wacyigoo bedelaan lahayn xeebtahay waxna laguguma dheefin war waa timid waa lagu doortay soomaaliya baarkeeda inay noqotaan sabta geela laygu wareejiyey oo odayaasha dhaqanka ugu wareejiyeen aniguna waxaa ku wareejiyey walaala gobolka hiiraan waaliga guuleed aan ku wareejiyey haygala wareego waana soo socoyaa bilaw waa hunguur horaada la yidhahdaa digsiga horaa lagu shubayaa digsiga dambana waa kasii waaweyn tahay raalli ahaada soo dhowaada Eh, alwaali haddaan xoogoo degdegi waa farxad iyo waxa isugu kala darmay iyo xoogoo xanaan isugu kala darmee raalli ahaa igala wareegeena
intaa kadib sheekh guuleed abuunabahaan waalig wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dhankiisa kaga mahadceliyey beesha xawaadle hadiyadda ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna dhankiisa ku simay saraakiisha ciidamada mujaahidiinta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بان أمهد علينا سبحانه وتعالى وحان قلبت تاغنها ديغانك بيري بال وديغانكي إلهي سبحانه وتعالى xaqiisa nimanka difaacayey oo akhyaarta ah oo mujaahidiinta muraabidiinta ah iyo nimanka riddada ah oo ay wehelinayeen kufaarta asliga iyo kuwooda liliita intaba ay maalmihii dhoweyd isku hardinayeen ilaahayna xaqa dadkiisa uu gacanta sare ku siiyey Ee, galabta waxaan goobjoog u nahay dhaqanka beesha xawaadle waxgaradka ah ikhyaarta ah sharafta badan dareenka leh islaamnimo dareenka dadnimo maalkaas ay wareejiyeen oo ay ugu talagaleen wiilashooda mujaahidiinta oo muraabidiinta ah oo xaq udirirka ah in ay ku wareejiyaan goobta ay keeneen oo ay ku wareejinayaanna ay tahay goob taariikh leh goob magac weyn goob ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa iyo baadilka ibliiska uu hogaaminaya intay isku galeen xaqa ilaahay uu gacanta sare ku siiyey geelaas ay wareejiyeen oo ay ugu talagaleen mujaahidiinta wiilashooda ah walaalahood ah waa kala wareegey anoo ku matalaya wilaayada islaamiga hiiraan cidda ay ugu talagaleen oo ah wiilashaas furinta ku jira hoggaankooda inaan ugu dhiibo la gaarsiiyo oo aan ku sinana waa aniga dushayda waa idinkala wareegnay naqiib gaala waa kaala wareegnay naqiib cabdiraxmaan xiirey barre waa la wareegey sidaa iigu wareejiseen baan ula wareegey waxaana gaarsiinayaa jihadii a ugu tala gasheen oo haddaba aan joogno goobtii ay kula wareegi lahaayeen ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala dadkeenna dareenka leh waxgaradka ah odayaasha ah sidaan oo kale in ay wiilashooda u garab istaagaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay gaalada in lagula dagaalamo jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum ow kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam gaalada la dagaalama oo la dirira oo la jihaatama maalkiinna kula dagaalama oo naftiinna kula dagaalama oo carabadiinna kula dagaalama waxa aad ku dagaalamaysaan hadda oo aad goobta la joogtaan waa naftiinnii iyo maalkiinnii iyo carabadiinnu aa isku darteen waana wixii ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa una faray ee aad fartoonteen waana idinkaga mahad celinaynaa sida qiimaha badan iskudaygiinna dareenkiinna ama shucuurkiinna mas-uuliyadeed waa idinkaga mahad celinaynaa dadka aad la hadasheen oo ahalka oo qaraabada ah oo fariintaa u dirteen waa idinla gudbinaynaa waxaana leenahay dadka ahalkahoo lala hadlayow hadday yihiin hoggaan dhaqan hadday yihiin hoggaan culimo hadday yihiin waxgarad kale ganacsato dhallinyaro dadka maanta idiin ahalka ah oo idiin niciinka ah oo walaalaha idiin ah oo idiin danqanaya oo adduunyadiinna ka naxaya oo aakharadiinna iyo diintiinna ka naxaya waa kuwa galabta halkan taagan oo idinla hadlaya waa kuwa meyidkiinna wiilasha la soo khaldo bannaanada yaalla guraya oo mujaahidiinta inta ka qaada duugaya oo ayaga muxuu asturaya waa kuwa fahmay waxa xaqa uu yahay iyo waxa baadilka uu yahay waxaan idin leeyahay dhaqanka guud ee culimmada gabdhaha iyo waxgaradka iyo dhallinyarada intuba waxaan idin leenahay fahma fariinta ay idin gaarsiinayaan walaalihiin walle maanta haddaan la fahmin maalin aan maanta ahayn baa la dareemi doonaa dadka miyiga jooga oo la khaldaya ama tuulooyinka waxaan leenahay dad yahow war annaga diin baan walaalo ku nahay dhalashaan walaalo ku nahay dhaqan baan walaalo ku nahay waa wada jirnaa kitaabkaas ilaahay baan walaalo ku nahay asagaan wada haysanaynaa waxaan leenahay xumaanta ha laga haro dadkaa miirka qabana warkooda ha la yeelo aad baadna u mahadsan tihiin jazaakum allahu khayran وبالله التوفيق
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodobo kale ayaa nugu soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeedinaya doctor maslax oo ka tirsan isbitaalka guud ee kunyabarow أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد eh, xalaqadeena caawa aan ku qaadanaynaa eh, miraha liinta ama eh, liin dhanaanta qofba siduu u yaqaano liinta waxay ka mid tahay meerayaashii aan soo qaadanaynay xalaqaadkeeni inoogu soo socday maadadan liinta marka waxay ka mid tahay fruitska ama miraha waxaa qani ku ah maadadan layihahdo citruska la yihahdo citrus acidka la yihahdo ayay aad iyo aad ugu badan tahay taas oo mataqaanaa liinta noqon karta cagaar ama mataqaanaa green intaba noqon karta kalar ahaan centimeterkeedana waxaa lagu saddex ilaa lix centimeter in diameter taasoo ka kooban marka acidic juice vesicles macnaa kiish yar oo mataqaanaa maado acid oo juice oo la qasqasay oo tiro badan oo xadiga maadada marka citric acid ay ka badan tahay ayay ka kooban tahay waxay caan ku tahay liinta in aad iyo aad loo isticmaalo guri kasta oo family kasta uu aad u isticmaalo ayay mataqaana caan ku tahay ee qof maanta aan maalin kasta isticmaalayn oon joogto ahayn maba jirto haba yaad guri aan laga isticmaalin ma lahan marka faa'iidooyin badan ayay jirka bani aadamka u leedahay iyo uleejeedooyin badan oo caafimaad u ah jirka ayay u leedahay insha allahu tacaala ee faa'iidooyinka marka ugu horeeya ay liinta bixisa waxaa ka mid ah ee waxay yaraysaa ama ay jibisaa qandhada ayay jibisaa ee sidoo kale waxay u fiican tahay madax xanuunka ee sidoo kale waxay u fiican tahay kala kalagoosyo xanuunka iyo dhammaan qandhada waa analgesic waxaa la yidhaahdo ama qandho jibiyaasha ayay ka mid tahay ama xanuun baabi'iyaasha sidoo kale waxay bogsiisaa nabraha jirka ka soo baxa alsaraska la yidhaahdo ayay bogsiisaa sidoo kale waxay baabi'isaa nabraha yaryarka ah ee jirka ka soo baxa maqaarka ka soo baxa ama bailiska loo yaqaano ayay baabi'isaa gebi ahaanba sidoo kale waxay hoos u dhigtaa miisaanka qofka qofka xaddi badan oo liin hadduu isticmaalo joogteeyo waxaa hoos u dhacaya miisaankiisa ayaa hoos u dhacaya islamarkaasna cuduradan uu kaga bogsoonaya dhanka kale waxay daawadan ama liinta ay u fiican tahay infectionada ama ka yimaada hargabka ama qaybta neef mareenka intaba sidoo kale waxay daawo u tahay amaay u fiican tahay nabraha ka soo baxa afka faruuraha iyo mataqaanaa afka gudihiisa carabka intaba ka soo baxa ayay u fiican tahay sidoo kale liinta waxay u fiican tahay dheefshiidka ayay aada iyo aada ugu fiican tahay waxay horumarisaa dheefshiidka sidoo kale waxay fududeysaa caloolo fadhiga dadka qaba hadday isticmaalaan liin badan calool fadhigana waa way u fiican tahay sidoo kale waxay yareysaa levelka glucosta ama sokorta jirka bani aadamka ay ku jirto ayay hoos u dhigtaa sidoo kale waxay u fiican tahay infectionada ku dhaca neef mareenka hargebka qufaca dureyga bronkitada nimoniyada qaarjeexa oo fure intaba way u fiican tahay sidoo kale waxay daaweysaa sunta tusaaleahaan qofka haddii uu isticmaalo dawo badan ama daroogo isticmaalo ama jirkiisa ay markaasi uu qaato wax aan loogu talagelin xaddi ka badan uu qaato islamarkiibaa liin haddii la siiyo qofkaas waa kasoo jabaysaa daroogadaas suntii ayay jirka ka saareysaa marka waxay daaweysaa marka sunta ayay daaweysaa iyo daroogada iyo jirka haddii qofka overdos uu qaato islamarkii liintaa la siiyaa way ka jibisaa sidoo kale waxay daaweysaa cudurada ku dhaca ragga prostate gland qanjirka prostateca ayay u fiican tahay rumatismadaay u fiican tahay noocyadeeda kala duwan kalgoosyada ku dhaca meel kasta waxay u fiican tahay mindhicrada waaweyn infectionada ku dhaca akhiiranna isku bedela kansarka ayay u fiican tahay shubanka ayay u fiican tahay dadka hadday shubmaan oo lagu daaweeya ama koleeraha iyo wixii la midka ah waxay u fiican tahay arteriosclerosis waxa la yiraahdo xididka maskaxda oo adkaada arteriga oo adkaada oo isla markaasna oo xirma xididadiisa ayaa loo isticmaalaa qandhada aadka u sareyso high feverka la yirahdo waa loo isticmaalaa waxaa sidoo kale looga hortagaa cudurka scarviga vitamin c-ga maadadan waxaa aada iyo aada qani ugu ah citric acidka vitamin c-ga ku badan saas daraaddeed marka wax kastoo vitamin c-gaas oo yaraada lidiga ku ahaa ayay ka hortagtaa sidoo kale waxaa lagu daaweeyaa cudurada gowdka loo yaqaano kalagoosyada iyo suulasha iyo jilbaha gala dhagxaanta meesha isku aruursada uric acidka ayaa loogu talagalay in lagu daaweeyo sidoo kale waxay daaweysaa infectionada ku dhaca kaadihaysta iyo dhammaan kaadi mareenka ayaa lagu daaweeyaa maadadan marka qofka hadday ku badato waxay keenaysaa cudur la yidhaahdo photodermatitis waa cudur jirka maqaarka bani aadamka ku dhaca faraha gacmaha iyo dhammaan jirka calaamadaha lagu arki karo marka waa in jirka uu bacoolo gashto qofka jirkiisa gacmaha ay ugu horeeyaan ilaa cududada gacmaha ilaa xabadka ilaa wejiga waxaa galaya bacoolaa galaya biyo ah nabro yaryar iyo kuwa waaweyn inta way noqonaya marka qofka hadduu isku arko jirkiisa bacoolo yeesho ama ay biyi gashi badan ay yeeshaan hadduu isku arko uu liinta isku badiyey wuu ku sumooyey marka dhibaatadaas ayay leedahay qofka marka waxaa laga rabaa marka hadduu isku arko cilladahaas inuu la hariiro goobta ugu dhow ee caafimaadka inuu la hariiro aada iyo aada umahsanta
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
hagaag cabdi qaybdiid oo ka mid ah xildhibaanada aqalka odayaasha ayaa si kulul uga hadlay dhulboobka xasan sheekh sidoo kale cabdi wuxuu sheegay inuu aad ugu baqayo sii jiritaanka dowladda federaalka
Ee, muddadaas ee, dhowr iyo soddonka sanaa oo ilaa xilligii carta laga soo bilaabo ee, maaragtay ee, laisbabedelahayey mar walba maamul baa imaanaya mid baa baxaya mid baa bedelahayey markaan runkuu sheego aniga qof ahaan ee, rajaxumada iga gashay dowladdan maanta jirta Ee, muxuu ahaa weligay ima gelin colays kasta waa aragnay dhibaato kasta waa soo aragnay Ee, dalku dhibaato intaan ka badan waa soo waa soo marnay Ee, laakiin waxaa welwel ah ee, soomaaliya amaa la waayaa hadda ka hor ima gelin muxuu ahay mudane ee, madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo asagu un dastuur ka dhigtay wax asagu uu raba keliya inuu dastuur ka dhigto marka saas weeye midda keenta marka baqatinka waxaan filaynay in guddigu keeno baarlamaanka ma keenine iyada oo duruufo jiray uu ka faa'iidaysanayay oo ahaa eh, baqatin eh, etoobiya wax soo weeraraysa oo baarlamaanku welwel la qabo ah iyo bad baa la xoogaya ay socotay iyo ciidamo waxaan helnay eh, baddayadii garantireynaya eh, eh, maaragtay ciidamadii eh, turkida ayaa imaanayo na difaacaya yacni arintaas munaasabadaas iyadoo laga faa'iidahayo yaan si aan sharci ahayn ayaa lagu mariyey Eh, maxamed sheekh xasan sheekh eh, madaxweynaha waa kala hadlay mar baan hadda ka hor munaasabad laakiin intii ka dambeysay anigiyo dad badan oo eh, odayaal ah waxaan isku daynay inaan aragno oo wax ka laakiin haba yaraatee ma nooma suurtagelin mana uu aqbalin inuuna qaabilo waana diideen uuna qaabilo Eh, waxaan u leeyahay oo aan u ogolaadaba meeshaan aan soo fadhiisto waxaa weye inaan baaq jeediyo oon u baaqo baarlamaanka federaalka federaalka soomaaliya labadiisa aqal in eh, arintaas iyadaahi inaysan magac noqone baarlamaan magac noqone inay noqoto waxyaabaha khaladaadka ah iyo dhibaatooyinka jira ee xasan sheekh iyo xukuumaddiisa ka dhacaya in maaragtay aan u baaqo idhaahdo maadaama aan rajaynaya dhowaan in laisku soo laabto sida qorshuhu bisha lixdeeda ee, in laisku soo laabto waxaan leeyahay baarlamaankii inaysan ku kadsoomin ee, dalka kan ee, meesha uu ku- mugdiga oo uu ku sii socdo arintaa iyada ahi in wax la iska yidhaha baarlamaanku ee, kaalintii shacbigana haddee ma muuqato oo waxa weeye shacbi muxuu ah ayagii de- dhulkii ay deganaayeen la barakicinayo oo barakac lagu wado muxuu ahaa dhulka la gadayo dad nin ga- dad ganacsataa laga iibinayo laakiin wixii ka soo baxa ma aha qof jeebkiisa inay gasho waa in ay gashaa miisaaniyadda dhaqaalaha dalka iyo meesha loogu astay waa inay aadaa ma aado oo hadda qof sh- shaksi baa eh, is- u isticmaala asaga hanti asaga uu leeyahay u isticmaala marka eh, arrintaasna waxa weye shacbiga soomaalidu inaysan ku kadsoomin Eh, dadka uu maanta dhulka siinaya xasan sheekh oo leeyahay nulla oostaa la siinaya na- dadka ganacsatada ah. mar haddii shuruucdii ka horreysay oo dowladihii hore ay bixiyeen oo sharciyada uu xasan dhowri waayey Ma- xasan eh, madaxweyne xasanna waxa uu maanta dhula hoosta ku bixiyo berri ma ma dhacayso shacbiga soomaalida hantidooda in lagu dhaco berri qofkaas waa laga daba imaanayaa marka waa uga digi lahaa dadka ganacsatada ah oo ku ha- ku dhegan oo ku ordahaya inay lacag malaayiina kala baxaan dhulkii eh, guud oo qaranku lahaa ka bacdina dadkii ay barakiciyaan dalka kan mar haddan dastuur jirin waxaa dastuur ka noqday waxa uu yidhaahdo xasan sheekh baa ka dastuura taasuu dastuur ka dhigta asagu taasuuna aaminsan yahay yaa gadaya qofka gadahaya waxa ka soo baxa yaa la siinaya ma ninka gadanaya qaadanaya mase dadka soomaaliyeed bay ka dhaxaysaa jamhuuriyadda soomaalida gees ilaa gees qof kastoo mawaadini dhulka maanta xamar la gadayo dadka soomaalida oo dhan baa leh Gu- maadaama dastuurkii la tuuray uusan jirinna maxkamad dastuuriya maxkamad dastuuriya dalka uusan lahayn oo markii la dacwoo meeshii loo dacwoon lahaa haddii eh, ay timaado gaf sharciyeed ama gaf dhaqaale ama mid bulsho hadday timaado meeshii la aadi la waa in ma- qofka uu helo meeluu u dacwoodo kama dastuuriya dalkii ma leh dowlad goboleedyadii arintaas iyada ahay ka- ka- dhinac ka wada istaagi lahaana Eh, qaarna masaalixdoodii bay qaateen oo ay dana ayaga shakhsiyaad ah qaarna saasay ku maqan yihiin oo waa meesha aan shakiga ka muujinayo Haya.
in kala tegiddaas dowlad goboleedka halkaa ka baxa xiriir mar hadduu waayo xiriirkii iyo wadatashigai iyo taladii iyo dastuuriga dad ka dhacaysa haddii la waayo qof waliba markaas waxaa kuu muuqanaysa meeshii uu uu danka u beero yuu aadaya halkaasi ka ka muuqataa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dambe ayaan ku soo dhowaanay jamaame waa magaalo taariikhi ah horumar dhanka waxbarashada ayay samaynaysaa caawa barnaamijka aan u bixinay jamaame magaaladii tacabka iyo tacliinta oo baxay labadii saac iyo bar waxaa lagu soo qaatay mowduuc muhiim ah waxaan idinsoo gudbinaynaa qayb ka mid ah oo sawirka bixinaysa tacliinta magaalada gaar ahaan iskuullada xilligii gumaystaha talyaaniga uu ku sugnaa soomaaliya waxa uu dhidibada u aasay iskuulo aanan sidaasi u sii badnayn oo uu ku doonayay in uu ku tababaro kuna soo saaro dad u shaqeeya fuliyana ujeedkiisa iyo hankiisa soomaaliya maalmihii la soo dhaafay waxaan aad ugu mashquulsanaa inaan xog iyo macluumaad waafi ah ka helo sida ay ahayd waxbarashada jamaame xilligii gumaystaha faahfaahinnada aan heli karay muddada aan jaanibkan waxbarashada ku mashquulsanaa waxa ay ahaayeen kuwo aad u yar oo kooban maadaama dadkii xilligaasi noolaa aysan hadda ifka dul joogin laakiin waxaa ii suurta gashay in aan helo dadkaasi dadkii ay dhaleen ee iyaga ka farcamay markii ay dhacday dowladdii siyaad bare waxaa meesha ka baxay oo aanan lahaynin xogihii iyo qoraalladii ay haysay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare oo mas-uul ka ahayd dugsiyada hoose dhexe sare iyo jaamacadaha ee hoos tegayay dowladdii siyaad bare kaabayaashii waxbarashada ayaa sidoo kale meesha ka baxay wixii ka dambeeyey burburkii dowladda markii ay dhacday kadib aqoon-yahanno ayaa u kacay oo sameeyey dadaallo ay ku unkumayeen dibna ugu soo celinayeen adeegyada waxbarashada soomaaliya waxaana la aas-aasay iskuulo iyo jaamacado ilaa xad daboolay baahidii waxbarashada inkastoo ay lacag yihiin ka hor kun sagaal boqol lixdankii waxbarashada hoose iyo dhexe iyo sare ee soomaaliya gaar ahaan jubbada hoose sidee bay ahayd ma waxaa jira iskuulo iyo goobo waxbarasho oo hoos tegi jiray gumaystihii talyaaniga maxaana ka jira wararka sheegaya in iskuullada qaar ay gacanta ku hayeen kiniisadaha maxaana lagu qiimayn karaa waxbarashada kadib kun sagaal boqol lixdankii su'aalahaasi waxaan weydiinay cabdow bashiir oo ah aqoon-yahan heer jaamacadeed oo gacanta ku haya feerasha iyo buugaag laga qoray gumaystaha Ee, xornimo doonkii ka hor iyo kadibba degmada jamaama waxay ahayd xarun oo ku fiican xagga waxbarashada iskuulkii u horreeyeyna waxaa dhisay dowladdii talyaaniga shirkaddii la dhihi jiray ee, societa rumana oo tabci jirtay suufka iskoolkii dugsiga hoose ay dhistay ardaydiina magaalada ay galeen kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo labadii ayay bilaabatay waxbarashada oo- oo dalkan oo degmada jamaame kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo lixdiina waxaa timid dowladdii masaarida oo jaamacat al azhar ayaa iskoolla ka furteen degmada jamaame waxbarashadiina aad bay u xoogowday waana fiicnaatay Ee, anigana iskoolka markii aan galay lix- ee, kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo lixdii ayaa dugsiga hoose dhexe lagu bilaabay degmada jamaame waxbarashadayda ee, meeshaan ka bilaabay degmada jamaame waxay ahayd magaalo xadaare ah oo ilbax ah Ee, waxbarashada iskuullada meeshan ka dhisana degmada kismaayo ilaa iyo afmadow ilaa jilib ayaa laga ammaan jiray waxaana ka furnaa halkan iskoolkii dowladda oo la dhihi jiray dugsiga hoose dhexe iyo iskooladii masaarada iyo iskuulkii kale oo Mennonite missionka Mareykanka asagana la dhisay 1958 saddexdaas iskuul waa laga aflaxay waxna waa laga bartay iskuuladii hore oo Mareykanka oo Mennonite missionkana 1973 ayaa wadanka laga buray dowladii kacaanka ayaa wadanka ka erisay sidii kaniisadaha ee baadariyaalka iyo dadka diinta kristaanka fidinaya oo idil wadanka laga eriyey iskuuladii ay dhigayeen dowladda Soomaaliya oo kacaanka la wareegtay macnaha waxaa jiri miyaa iskuul ay gacanta ku hayeen iskuul gacanta ay ku hayaan jirta Mennonite Missionka iyo dowladda Talyaaniga oo Roman Catholic baadariyaalaaba deganaa oo Protestant iyo Roman Catholic aliyaba kristaanka jamaama deganaa oo jamaama deganaa si Mareykanka waxaa la jiri waxaa la jiri Mennonite Mission Protestant ay ahaayeen talyaanigana roman catholic ay ahaayeen ayagana baadariyaal sida yunto ay deganaayeen mugambo ay deganaayeen moof ay deganaayeen degmada jilib ay deganaayeen iskoolada meesha lagu baran jiray wixii ka dambeeyey ku sagaal boqol kow iyo sagaashankii oo dalka ay ka dhaceen dagaallo sukeeye waxa uu burbur ku yimid nidaamkii waxbarashada iyo warshadaha soomaaliya gobollada jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxaa harqiyey hay-ado shisheeye oo dana gaar ah lahaa iyagoo ku soo gambanaya raashin aan tayo wanaagsan lahayn oo ay ka qaybinayeen magaalooyinka qaar طموحك واسع في شغف له لا تنتظر فرص النجاح لتوصلك في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحملك maraaxiil kala duwan ayay soo martay waxbarashada jamaame kadib burburkii iskuulo si gaar ah loo leeyahay oo luuqadaha iyo xisaabta lagu barto ayaa sannado badan ka furnaa magaalada tan jamaame markii xarakada shabaabul mujaahidiin ay si buuxda ula wareegtay magaalada jamaameh waxaa laga furay madaaris lagu barto culuumta sharciga ah iyo tan maadiga ah iskuullada halkan laga hirgeliyey waxaa ka mid ah dugsiga hoose dhexe ee imaamu bukhaari maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame iyo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa dugsigan furay sanadka hijriga markuu ahaa kun afar boqol laba iyo soddonka hijriga axmed xuseen cali waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee imaamu bukhaari waxa aan kula kulmay xafiiskiisa waxa uu ii sheegay in dugsigan la furay kadib markii ay kulmeen oo ay wada tashteen odayaasha degmada iyo maamulka si loo buuxiyo baahida waxbarashada magaalada xilliga la furayay iskuulkan waxaa dalka ka jiray oo ka shaqaynayay manaahij waxbarasho ay ka mid ahaayeen kuwo kenyaati ah iyo manhaj ay daabacday yunesko axmed xuseen ayaan weydiiyey manhajka ay ku bilaabeen waxbarashada iyo kan hadda la baro ardayda waxaan qaadanay markii hore manhaj oo dalka imaaraadka uu lahaa weliba waa soo iibsanna oo muqdishoaan ka soo iibsannay kadibna alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahi fadligiisa xarakadii khaasatan maktaba tarbiyat watacliim ayaa waxay noo dejisay muqarar dhammaystiran oo dugsi hoose dhexe ah
waay hadda kaasaa wax lagu bara ardayda hadda hadda waxaa wax ku barnaa muqararkan cusub oo xarakada ay daawacday annaga waxaa ahayna dadkii oo dowladdii calmaaniga xilligeeda wax ku soo bartaan ahayn markaan fiirino waagaas iyo maanta maanta waxaa waaye muqararka aan hayno mid dhammaystiran xag maadi ah iyo xag diiniyanbah mid dhammaystiran waaye wax oo ilaahay waa ku runya bidiyaad iyo wax shirkiyaad ah iyo waxyaabaha oo hay-ad gaaleedka sida unesco oo kale ay muqararaadka ay soo dhexgeli jirtay wixii dhan waa laga jaray manhaj nadiif ah oo ciddii xataa baahi u qabto waxaa laga daawan karaa baraha bulshada ay dhex yaaliina laga daawan karaa marka manhaj dhammaystiran waaye min dugsi hoose dhexe weliba waxaan u malaynaa kii dugsiga sarana in gacanta lagu hayo imaamu bukhaari waxaa dhigta laba boqol afartan arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira waxyaabaha in la xuso mudan ayaa ah in wax lacag ah aan laga qaadin ardayda dhigata dugsigan dugsiga imaam bukhaari dugsi hoose dhexe waa ilaa sagaalaad wax afay oo la qaada ma jirto dugsiga dhan wax lacag lagama qaadardayda khurduba markuu u gudbo ah wax laga qaadaa laakiin wax fay la yiraahdo oo dugsigan hoose dhexe imaam bukhaari laga qaada ma jirto macalinka wuxuu fiirsadaa garaamkaas oo maktabka uu soo tuuro waxa kale ma ardayda lacag la'aan bay lacag la'aan ay ku dhigtaan ardada aan aragtay laba boqol iyo afartan ardaya hadda ay tiradooda maraysaa dugsigan hoose dhexe imaam bukhaari macadka qurdubana waxaa waaye boqol iyo hihaahoo marayhaya dugsigan hoose dhexe imaam bukhaari wax fay ahoo laga qaada ma jiraan marka uu soo idlaaday waraysiga aan la yeeshay maamulaha waxaan ku wareegay fasalada iskuulka waxaana xilligaasi ka socday duruusta ay bixinayaan macallimiinta madrasada imaamul bukhaari fasalada qaar ayaan galay anigoo codsaday in aan waraysto qaar ka mid a ardayda halkan dhigta waxaana ay ka warbixiyeen maadooyinka ay qaataan iyo mustaqbalka rajadooda اسمي آدم معلم عبد القادر كصعد مدرسة إمام البخاري في مدينة جمامة لولاية جبة السفلى الإسلامية الفصل الثالث أنا أريد أن أسألك سؤالا هل أنت مستعد للسؤال؟
نعم لا أنت مستحيل كيف حالك يا عمي؟
أنا بخير والحمد لله كيف حالكم من أنتم؟
نحن أبناء الدكتور موسى أهلا وسهلا ومرحبا بكم أبوكم صديقي أين أين عمكم الشيخ عيسى؟
هو مريض هو الآن في المستشفى شفاه الله من هذه الطفلة التي معكما؟
هي أختنا ما اسمها؟
اسمها ليلى أأنتم في المدرسة الثانوية؟
لا نحن بالجامعة أنا في كلية الهندسية ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة جزاك الله خيرا ولك أيضا magacaaga محمد بلال عمر een maxamed een meeqsana jirta 8 سنة maxaa barataa كتاب أغنياء قواصة نور اليقين فقه الميسر أربعون نبيجة تاريخ جغرافي رياضيات صومالي عربي توحيد fasalkee tahay الفصل الثالث maxaa rajeynaysaa mustaqbalka inaad noqoto معلم oo maxaa dhigaysaa قرآن كريمك قل ميسرك قلاص نور اليقينك أربعون نبيجة إيه وح- أنت أنت سحتك goor maa soo gashaan iskuulka تدوسع إلى باتن meeqa saaca ka baxdaan شوي تمام كبر maalinta meeqa xisaa qaadataan لحسو waad maasan tahay madrasada imaam bukhaari ayaan joogaa een waxaa la kulmay آذن معنا القادر علي aadan meeqsanaa jirtaa حنجرة سدحي تمام سنة ay aadan een fasalkee dhigataa fasalka saddexaadka madarasada imaam albukhaari waxaan bartaa xiisadaha kala duwan sida carabiga fiqhiga soomaaliga ingiriiska xisaabta tawxiidka xadiidka iyo waxyaalaha kaloo badan haddaad ka baxdid madrasada oo maraaxiish waxbarashada aad dhamaysatid maxaad doonaysaa inaad noqotid macallimiinta hadda iskuulka dhiga inaan ka wareejiya rabaa inaad badashida rabtaa haa
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي